dabcan horta anaa isugu kan yeedhay waadna mahadsantihiin waan ka xumahay anigoo saxafiya inaan saxafiyiinkan intaan u yeedho aan ka cawdo haddana wasaaradda warfaafineed wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya runtaan cabasho ka ah waxaan cabasho uga ahay hal shay anigu shaksiyan waxaan caan ku ah ood iguna barateen bulshaduna igu taqaanaa inaan baahiyo fariimo aan isleeyahay warbal karaankaaga dowladdaada taagta daran awood ha ku yeelato waayo haddii yani dowladdu ay awoodeysato annakan awoodeystay baa noqonayaa haddii fikirkayga maanta uu wax u geli karana yani waxaan ku qasbana inaan ku daro muddoba waan soo waday idaacado fara badan oo kaleaan kasii daynayay iyada oo wax shuruuda midnaba aanu ku xidhnaynin iyadoo sidii haddana markii dambe wasaaradda warfaafintu iyadu ay dalab ii keensatay ay leedahay waxaan rabnaa inaad fariimihii ay ka baxaan yani annaga aad nala shaqayso mushaaraadna waanu kugu siin doonaa muddo bilya bara kabacdi laakiin afartan iyo shan maalmood horta si bilaasha nagula sii shaqee dhab ahaanteen waan u baahnaa inaan helo mushaar aad baan ugu baahnaa xaqiiqada taagan maana ka leexleexanaya taas laakiin problemka taagan inaan mushaar helay iska daayay toddoba bilood bay horta igu qaadatay inaan yani aan sidii voluntarygaydaan kusii shaqeeyo waxba kama qabo wasaaraddu waa wasaaradeydii dadka ushaqaysana waa dadkaygii aniguna fikirkaygu marka horeba kii mubaaxa ahaa ee bilaashka aan kusii deynayo ahaa laakiin masaa-isha meesha timid waxay tahay fariimihii bilaashka aan ku waday in wasaaradda warfaafinta oo iyadu qaadato bajad kuna qaadato bajad inay wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale dowladda ay sii dayso yacni akhbaaraadkooda iyo iyo wararkooda iyo waxqabadkoodaba in ay lacag kusii xujayso oo fariimahaygii yani boqolaal kun oo dollar lacag ku dhow sida hadda wararku igu soo gaarayaan yani lagu qaato anna aan bilaash ugu talagalay waa ma aha runtii waxay qaban kartaa waxaan aana igu qaban karin waxay tahay wasaaraddu waxay bajad ku qaadataa baahinta wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale dowliga inay sii dayso anigiibaa markaa bilaash ku bixinayaba ee ma aha in markaa laga sii kor ganacsado haddii laga kor ganacsanayana aniga ayaa xaq u leh inaan ka ganacsado haddii wasaaradii u baahan tahay inay fariimo iibsato aniga ayaa fariimaha iskale anaan laiga iibsanaya yacni waan u sheegayaa cid walba madaxweynaha waa madaxweynihii wadanka waa madaxweynahayga yani midna ma diidanay anigu laakiin waxay tahay wasaarad wasaarad kale hadday lacag uga rabto fikirkayga bilaashka ah ee aan rabo inaan wasaaraddaas ku kabo aniga hay siiso aniga ayaa u baahan aniga ayaa maarata haddii da ay tahay ninkii qada haystaa quraac loogu darayaana runtii iyadna waa arrin kaloo gaara